bsmi اllah الرxmaan الرaxim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm وbaarak عlى nabiyina mxamed acuudu bاllah min الشhayطaan الرajiim inaka mayitun wainahm mayituun uma inakum ywma alqiyaamati cinda rabbikum taxtasimuun faman adlamu miman kadaba clى اllahi wakadaba bالصidqi id jaaءh alaysa fi jahannama mahwan lilkaafiriin waladii jaءa bisidqi wasadaqa bihi ulaa'ika hum almuttaquun lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim dalika jazaau almuxsiniin liyukafira allahu canhum aswa'a aladii camiluu wayejziyahum ajrahum biaxsani aladii kaanuu yacmaluun waxaynu ku soo dhex jirnay tafsiirkii suuratu zumar aayadda sagaaliyo labaatanaad marka halkaa ciraabta daraba allaahu maala rajulan fiihi shurakaa markii waxaynu ka dhignay daraba allaahu maalan mafcuulkii koowaad rajulna waa ka bedelay ciraab jirta weeye laakiin waxay horaysiinayaan in la yidhaahdo rajulka ayaa mafcuul awalkii ah daraballaahu ilaahay waxa uu yeelay rajulan ninbuu maalan maal yeelay wax wax lagu qaato oo wax lagu qiyaasto oo wax lagu fahmo ayuu ka dhigay yacnii rajul buu ka dhigay oo maalka markaa uu noqday mafcuul awalkii mafcuulu aaniga idhaahdo rajulanna mafcuulu awalkii noqdo qaala allahu tacaala inaka mayitun inaka adiga nebi allow mayitun waa dima doontaa wa innahum iyaguna gaaladuna mayituuna kuwa dhiman doona weeyaan umma intaa dabadeed markaa dhimataanna innakum idinku yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa takhtasimuuna kuwa doodaya ayaa tihiin kuwa doodaya oo isdacweynaaya cinda rabbikum rabbigiin agtiisa ayaa isku dacweyn doontaan oo ku doodi doontaan dooddaasi markay dhacdana faman qofkeebaa adlamu ka dulmi badan minman qof xaggii ka dulmi badan kadaba been abuurtay calallaahi alle ku been abuurtay ay falaa axada adlamu minhu cid ka dulmi badan ma jirtee oo wakadaba weliba beeniyey bisidqi sidqigiina beeniyey runtiina beeniyey id waqti alla waqtigii jaa'ahu uu u yimi runtii ay u timi mar alla markay runtii u timi baa hore ka beeniyey alaysa miyaanay ahayn fii jahannamo jahannamo mid ay ku sugan tahay mahwan makaanu negaansho lilkaafiriina kaafiriinta ay ugu sugan tahay waladii kii jaaa la yimi bisidqi ka runta la yimi oo wasaddaqa bihi runtana rumeeyey ulaa'ika kuwaasi hum almuttaquuna iyaga unbaa alla ka baqay lahum waxaa iyaga ayuu u sugnaaday maa yashaa'uuna wax alla waxay doonayaan bay ku leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa ku leeyihiin aakhiro jannooyinkiisa iyo naxariistiisa iyo raxmadihiisa wax alla waxay doonaan bay ka helayaan daalika kaana inay waxay doonaan leeyihiinna jazaau almuxsiniina muxsiniinta wanaagga sameeyey ee cibaadada ilaahay wanaajiyey khalqiisana maaragtay u ixsaan ka sameeyey abaalgudkoodii weeye saasaa lagu abaalgudayaa waxay aha ku dambayn doontaa liyukafira allaahu alla inuu dhaafo oo ka kafaara gudo canhum xaggooda uu ka kafaara gudo aswa aladii kii xumaantiisa midba kii uu ka xun yahay camiluu ay sameeyeen oo camal faleen inuu ka kafaara gudo oo ka dhaafo oo wayezyahum uu ku abaalmariyo ajrahum ajirkoodana uu ka abaalmariyo ajrahum ajarkooda ku siiyo biaxsani aladii kii ugu wanaagga badnaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna ay yacmaluuna kuwa sameeya marka aayaddan ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala innaka mayitun adigu waxaad tahay meyd baad tahay nebi allo wa inahum iyaguna mayituuna culammada qaar waxaay leeyihiin meyit waxaa la yidhahdaa alladii sa yamuutu ka dhiman doona ee weli nool baa meyit la yidhahdaa waa siiqadan waxa weya waa sifa mushabbaha oo waxay faa'iidaysaa maaragtay hubuut macnaha meyd socdaad kulleba iska tahay soomaalidu waa tidhaahda meyd socdaynu nahay macnaa waana noolahay waana dhimanay bay ka dhigan tahay kolley mar haddaynu dhimasho ku dambaynayno marka innaka mayitun waad dhiman doontaayo satamuutu waad dhiman doontaa weye iyana way dhiman doonaan meydna waxa la yhahdo marka la khafiifiyo kii naftu ka baxday ee faaruqday ee isagu meydka ahee dhintay ka noolla waxaa la yidhaahdaa meyit baa la yidhahdaa qirona waxaaba ku soo aroortay maa'itun innaka maa'itun adigu waxaa tahay mid dhiman dhiman baa tahay oo dhiman doona wa innahum iyaguna mayituuna kuwa dhintay weye dhiman doona weeyaan marka halkan waxaa la shaday shad baa la sameeyeyoo maxaa laahaa tawkiid innaa lagu akiday waxaana la yaqaanaa hadalka markaa sida kale dee qof waliba hadda muran kaba qabo in la dhiman doono rasuulka calayhi salaa slam inuu dhiman doono iyo inay dadka kale dhiman doonaan labadaba waa la isla ogolyahay maxaa loo adkeeyey tawkiidka loo sameeyey ilaa waxaa la yaqaanaa qofka munkirka ah ee waxaan diidan amase mutaradidka ah ee sida munkirka oo kale ah ee ka yar shakisan ayaa hadalka loo adkeeyaa ee kii kalena waa laga daayaa haddiise waxa weeyaan kii aan inkirsanayn loo adkeeyo ee khaaliyudihniga la odhan jiray oo tawkiid loogu sameeyo macnaha waata la yidhahda waa khuruuju lkalaami can muqtada daahir sidii daahirka ahayd buu hadalku ka baxay uu ka baxay marka meydku bacdaama ay geeridu tahay wax maaragtay xaqiiqo ah laakiin dadka badankoodu qafladay kaga jiraan oo markaad eegto dee dad badani kuma xisaabtamayaan markaynu badanaa iska soconno inta badan aynu malakumowdkii ama geerida xasusannahay waa iska yarta iska soconaynaa oo iska wadwadnaa iska shaqaynanaa iska shaqa tegaynaa iska soo toosanaa iska sexanaynaa geeridii dee in badanoo maskaxdeenna waaba ka maqan tahayba saa daraaddeed wuxuu shabbahayaa in laysoo adkeeyo weeye oo aad iyo aad ahmiyadda uu leeyahay oo culimmadu waxay leeyihiin dee wax walba mararka qaarkood baa shay iska waadixa oo cad layska adkeeyaa hadda aayaddaa hore aynu soo marnaybaa walaqad darabnaa linnaasi fii hada alqur'aani min kulli maal tawkiid baa ku jira oo laamulqasamka iyo qaddaas oo maaratay ficilka maadiga taxqiijinaysa iyo waxa weeyaan dee tawkiid baa ku jira qur-aankuna inuu masalo fara badan sheegay waxa weyaan cidna shaki kagama jirto haddana waa la adkeeyey waa liahmiyatihi tan dhimashada inaad dhimashada maskaxda ku haysaana waa liahmiyatiha saasaa loo adkeeyey innaka adigu mayitun waad dhimanaysaa wa inahum iyagu gaaladuna mayituuna waa dhimanayaan taasi horta waa taas oo waa xaqiiqadaas markii ay saxaabadu isku khilaafeen nebiga calayhi salatu salaam in naftu ka baxday in kalena aayadihii uu soo deliishaday abubakr sidiiq radi allaahu canhu ayaa ka mid ahay wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum iyo aayaddan iyo waa aayadihii soo deliishaday ee ugu sheegayay saxaabadu maaragtay in nebigu uu dhintay ilaahayna uu sheegay inuu dhiman doono waay dhimashadaa markaa haddii ay dhimato maxaa ka dambayn doonaa uma inakum idinku yowma alqiyaamati qiyaamaha maalinteeda takhtasimuuna waad doodaysaaanoo cinda rabbikum rabbigiinna agtiisa ayaa ka doodaysaan oo isku dacweynaysaan oo ku kala gar qaadanaysaan dayib ma gaalada iyo nebiga iyo gaalada is haysuunbaa kala gar qaadanaya mise arrintu way ka caamsan tahayoo ilayn waa khitaabkii waxa weeyaan jamac baa laga dhigo inakum baa la yidhi idinku gaalo iyo muslimba waa la kala qar qaadanaya ilaahay agtiisaa la ysku qabsanayaa oo lagu doodaya oo gaalada iyo muslimiintu dood baa ka dhaxaynaysa wallaahu yaxkumu baynakum yowma alqiyaamati walan yajcal allaahu lilkaafiriina cala almuuminiina sabiilan ilaahay waa kala xukumayaayoo muuminiintaana dee doodda ku adkaanaysa ilaa iyaga xaqii ku sugan nebiga iyo calayhi salaatu salaam kuwan is haystana iyana way kala qarqaadanayaanoo waxa weeyaan xagga dambe aayadaha dambe baa inoo sheegaya oo dee nebiga calayhi salaatu salaam iyo saxaabadiisii ayaa dee gartii helaya muslimiinta lafteeda dhexdooda saxaabadu waxay idhaahdeen markii hore waxaan odhan jirnay uma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuuna innagu cidba isma hayne waa maxay ikhtisaamkan iyo doodan iyo murankan iyo aynu qiyaamaha yayaynu la gelaynaa markii dambe saxaabadii ayay shaydaanku isku quqiyeen oo waa ku islaayeen oo maaragtay sifiin iyo goobo kale iyo markaasaanuma fahamnay bay yidhaahdeen cabdullaahi ibni cumar wuxuu leeyahay markaasaanuma fahamnayo ilaa khusuumadu waaba innaga ilaa innagaaba is haysanna ilaa laba muslim baaba seefis kala hor yimi oo mid waliba leeyahy xaq baan ku taagana anna ana cala alxaq kale ana cala alxaq dabadeedna taa lafteedu way imanaysaa uma innakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun waa ilaahay agtiisa waa ku doodaysaano marka khusuumadanu caam weeye gaalada iyo muslimiinta iyo muslimiinta caanka wixii aan dee iscafiyin ee dood isku leh ee waa khusuumadaasi waa caam khusuumadaasi waa caam oo waa dood caama ilaahayna subxaana wa tacaala ciddii muxqa ahayd ayuu dee garta siin doonaayo oo gaaladu markaa gar heli maayaan weeyaan innaka adigu mayitun waa dhiman doontaa macnaa meyd socdaa taho dhimashaad ku dhammayn doontaa waa innahum iyaguna mayituuna way dhiman doonaan uma innakum intaa dabadeed yowma alqiyaamati yowma alqiyaamaha takhtasimuuna waa doodi doontaan oo waa isqabsan doontaan macnaha way isdacweyn doontaan cinda rabbikum rabbigiinna adna kii garta lahaa ee xaqa lahaa ayaa xaqiisii la siin doonaa rabbi wuxuu leeyahay faman adlamu yaa ka dulmi badan faman ruuxeebaa adlamu ka dulmi badan miman qof yaa ka dulmi badan kadaba beeniyey macnaha kadaba been abuurtay calallaahi alle ku been abuurtay oo wuxuusan alle odhan yidhi waa yidhi ama alle u nisbeeyey shariik oo yidhi shariigan buu leeyahay isagaa ka raalli ah maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ilallaahi zulfa ama uu yidhi welad buu leeyahay ama uu leeyahay malaa'igta banaatullaahi ah ama wax aanu maaragtay isagu odhan yidhi sidaasuu yidhi ilaahay ninkii maaragtay been abuur ka sheega oo ku been abuurta yaa ka dulmi badan marka mantan oo macnaha istifaam weeyaan hadda faman adlamu laakiin waxay u dhacaysaa dee laa axadun adlama miman kadaba cala allah oo istifaamkani waa bimacna nafyi weeyaan oo wakadaba beeniyeyna bisidqi sidqii beeniyey marka labadaasuu jamciyey laba arrin buu jamciyeyoo marka hore ilaahay uu tabaaraka wa tacaala wuxuusan ahayn buu ka sheegay oo ku been abuurtay ta labaadee uu keenayna waxa weeye markii runtii loo keenay ee xaqiiqadii loo sheegayna iyana waa beeniyey laba run laba baatiloo waaweyn buu isku darsaday ya wakadaba waa beeniyey bisidqi sidqina waa beeniyey laba yacni dembiyo waaweyn ayuu isku darsaday id wakti ayuu beeniyey jaa'ahu uu u yimiba mar alla markii sidqiguu yimi ee soo gaadhayba kama fekerin kamana fiirsane mari maysa buu ma qaadanayo waa been oo iddani waxay leeyihiin culimmadu waa fujaa'iyo fujaa'iya la ydhahdaayoo si kadisa mar alla markii runtii u timiba si kadisa ayuu uga hortegay oo u beeniyey inkastoo iyadaa badanaaba idda fujaayiyada ay baynamaa bayna iyo baynamaa ay daba dhacdo baynamaa iyo baynaa bay daba dhacdaa idda fujaahiyada laakiin ad qaraa'inka unbaa kolley baa laga faa'iidaysanaya sidaasay culimmada tafsiirku u fahmayeen inay fujaahiye tahay hadday sidaa tahay oo ilaahayna ku been abuurtay xaqii iyo runtii markay u tiimina laba u beeniyey markiiba marka kaasi waa kaafir wuxuuna u mutay in jahannabe la geeyo saas baa ilaahay yidhi alaysa miyaanay ahayn way tahaye fii jahanname jahanname miduu ku sugan yahay mahwan makaanu nagaansho lilkaafiriina kaafiriinta miyaanu ugu sugnayn waxaa aad meeshaa ka fahmaysaa oo laga qaadanayaa yacni dembiga ay leedahay ilaahay subxaana wa tacaala in lagu been abuurto oo rasuulka lagu been abuurto alkadibu cala allaahi laysa ka kadibin cala albashar faa'iidada laga qaadan waxa weeye been abuurka alle lagu been abuurtaa la mid maaha ka bini aadamka lagu been abuurtay waalkadibu cala rasuuli laysa ka kadibin calaa saa'iri albashar rasuulka beenta lagu been abuurtaana bini aadanka kale been lagu abuurtay oo kale way ka weyntaho la mid maaha ina kadiban calaya laysa ka kadibin cala axad man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar ow kama qaala sal alla alay slam xadiiskii bukhaari waa kii uu ahaa ina kadiban calaya been abuur aniga laygu sameeyaa oo layga sheegaa waxaanan odhan layga sheegaa laysa kadibin calaa axad qof kale been abuur lagu sameeyey ma aho la mid maaha man kadaba calaya mutacamidan ninkay igu been abuurta isagoo u kasaya oo u badrheerhaya igu been abuurta waxa weeyaan ha diyaarsado guriguu jahanabo ka degi lahaa ama naarta ka degi lahaa marka saasay u adagta waxaa halkan laga qaadanayaa in wax la fiirsado haddii wax laguu sheego inaad markiiba aanad ganafka ku dhufan ee aad marka hore aad maaragtay dee ta'amusho oo ka fiirsato ilan id jaa'ahu mar alla midda kale waa u yimi xaqan waa u yimi runtana waa u timi marka waxa kala duwan bay culimmadu leeyihiin in wax laguu sheego leh oo wax lagaaga sheego leh waxaasaa jira oo hebel baa laga sheegay oo caynka caynka iyo inay hortaada timaado waa kala duwanta haddii uu manquul yahay warka laguu soo sheegay oo dee waad iska fiirin oo kan warka kuu soo sheegay ma uga qaateenba mise ma aha ma runla ma runla mise been buu sheegi karaa inaad ka fikirto xaq buu leeyahay laakiin bahashayoo hortaada timi oo mucjisada ku hortaagan nebiga ku hortaagan qur-aankii hortaada imanaya hortaada taagan inaad tidhaahdo maya oo ganafka ku dhufato taasi dulmi weyn bay keenaysa maxay odhan jireen canzan walow taarat waxay isku qabteen waa ri iyo waa shimbir soo maahayn waa shimbir may may war waa ri de waa shimbira waa iska duushay markaasuu canzan waa ri walow taarad hadday doonto ha duusheen mari duushaa la arkay waa inkii meeshii ugu dambaysay marka haddii ay tidhaahdo maya maya maya ilowba ilow hadduu sidaa yahay oo sidaaba yahay weligiiba wuxuu doona ha noqday anu maba maraysaba u tiraahdo xaq ii tidhaahdo ya waa tidhahdaa laa usadiqu wain kaana fii kitaab illah sheekh baa beri lagu yidhi shuyuukhda waaweynada soomaalida ka mid a ayaa lagu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawa allaha raxmaankahi carshigiisu ka korreeyey oo ku istooday markaasuu mada maya maya waa la awilaya istawlaayo waxba lagu awilaya oo sheekh dee taawiilkaa daliil uma hayno nebigii iyo saxaabadii iyo selafkii iyo lagama inay awileyneen kitaabka ilaahina istawa dee luqadda waa la garanaya macnaheeda xaggeen u awille xaggeen u bedelle markaasuu yidhi laa usadiqu wain kaana fii kitaab illah da sheekh weyn ba ha shekh waaweyn xataa kitaabka ilahay saa hagu taale anuu saa u rumayn maayo marka waa khatar waa khatar sheekh kale a iga sheegay aniga kuma maqlayna sheekh kale ayaa iga sheegay u yidhi laa uuminu bi hada wain kaana fii kitaab illah oo istawa cala arshi haddii saa hagu taaleen saa uma rumayn maayo marka waxay ka dhigan tahay canzum walow daaradaasay ka dhigan tahay oo waa halisteeday leedahay wakadaba waa beeniyey bisidqi isqii sidqigii buu beeniyey oo qur-aankii iyo nebigsidqiguu la socday buu beeniyey mar hadday noocaa tahay alaysa miyaanay ahayn fii jahannama jahannama mid ay ku sugan tahay mahwan markii la yidhi mahwan baa jahannama ugu sugan culimmadu waxaa laga qaadanayaa dadka ku waaraya waxa weeyaan dee naarta waa gaalada oo hooygooda ay tahay laakiin muslimiinta cusaadda ahi lama odhanayo alaysa fii jahannama mahwan lilcusaad oo iyagu naarta waa lagu cadaabaya waa laga soo saaraya laakiin hooygoodii maaha saa daraaddeed badanaaba asxaabu naari lama idhaahdo ilan kelmadan saaxib waxay sheegaysaa si badan inuu waxani qofkan u mulaasim u leeyahay oo aanu ka foqayn haddaad tira asxaabu naar wey oo haddii saaxib la ydhaahdo waa mulaasamo iyo had iyo jeer inaan laba aan kala tegin ilaa marka laga reebo saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam kii maalin arkayba isagoo muslina yaa kaasu dee iska saxaabi yaanu wax badanba la joogina sida saxiixa laakiin haddii layahdo waxaase waxaase saaxiib buu leeyahay macnaha waa ma kala hadhaan weye marka kuwa asxaabu naarkaa ama masiga uu yahay waa kuwo aan maaragtay ka tegaynin oo ku waaraayo weeyaan lilkaafiriina baa layidhi markii hore waxaa laga wuxuu ahaa man ismu istifhaam buu ahaa haddana waxaa la keenay lilkaafiriina oo ismi daahira laga dhigay waa waxaa la yidhaahdo iqaamat aldaahiri maqaam almudmar oo markii hore hadda in dambiir la soo celiyaabahe wakadaba bisidqi idjaahu alaysa fii jahannama mahwan lahu saasaa macnuu noqon lahay lakin waxa lilkaafiriina waa la caddeeyey fawaa'id baa ku suganoo in lagu sajilo magacan inay kaafiri yihiin mar hadduu yahay man kadaba cala allaahi wakadaba bisidqi inuu kaafir yahay in lagu sajilo iyo arrintu inay caamba tahay kuwaa hadda la sheegayo iyo kii kaloo sifada haliiba inay caam ku tahay oo arrintu ay kaafiriinto o dhammi ay waxaa weeyaan jahanamo hoygooda tahay saas baa maaragtay la sheegay wallaahu almustacaan allah waxaa ka mid ah fawaa'idka laga qaadanayo siday u adag tahay inaad qur-aanka iska fasirto haddaba waynu iska wadwadnaayo saa weeyaan saa weyn baynu leenahay allahayna sahlabad baynu ku jirnaa qur-aanka inaad iska fasirto oo tidhaahdo sidaasaa looga jeedaa aayadda tafsiirkeedu waa sidaa adigoo aan bayino cad u haysan dee heerkii mufasirnimadana gaadhinba oo aalaadkii lahayn khatar baad daaqaysa khatar ayaa daaqaysaayoo laga yaaba inaad soo gasho miman kadaba cala allah oo iftiraa cala allah inay arrintu ay kaa noqoto ayaaba halis ku tahay marka tafsiirka in aad iyo aadda isaga ilaaliyo oo sidaa uu maaragtay u yahay luqadda carbeed uu yahay daahirkiisana aan laga duwin wixii aan daliil loo haynin laguna dhiirin qof aan ehel u haynin aanu ku dhiirin ayaa laga faa'iideeya aayadda qaala allahu tacaala waladii kii jaa'a la yimi bisidqiga kii la yimi kii runta la yimi oo matalanba qur'aanka nebi maxamed weeyaan calayhi salaatu wasalaam qur'aan buu la yimi oo wasadaqa rumeeyey bihi runtaa u la yimi isaguna waa rumeeyey oo qur-aanka waa u rumeeyey ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba hum lmuttaquuna iyagunbaa muttaqiina iyagunbaa muttaqiina waladii midkii jaa'a la yimi bisidqi sidqiga la yimi oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wasadaqa bihi rumeeyey isagana nebi maxamedun calayhi salatu salam sidaasaa selafku fasira waay ulaa'ika maxaa loo yidhi marka ulaa'ika waxaa loo leeyahay wasaddaqa bihiday soo gelayaanoo waxaa weeyaan saxaabadii ridwaanullaahi calayhim iyo ciddii kale ee dee rumaysayba nebiga maciisunba yihiin oo way la socdaan oo marka dee qaa'idkii la cabiray waa la yskala socdaa had ya jeer sida loo yidhaahdo nazla alamiiri fii mawdici kada nazla alamiiru ninkii madaxda ahay wuxuu degay milheblaayo hadda keligiina ma digina dee ciidamo iyo dad fara badan buu wataa marka ayaa sidaasa macnuu dhacaya imika waxa laga odhanaya xaruntii sayidka xaruntii sayidka sayidku qof buu ka ahaaye kumanaan iyo kumanaan daraawiishiyo dadweynaha baa meesha deganaa soo ma ahayn marka waxa weeyaan mar haddii qaa'idkii iyo rasuulkii alai sala slam la cabiray intii kalena way iskala socotaa wey lakiin lafka siisaynu daynayna macno kalena waaba jiraayo ismigan ismu mawsuulka alladii hadduu doono mufradkaaba ahaadee usuuliyan waxaa weeyaan yacum caam min alfaadi alcumuum weeyaan markaa mid alla midii sidqiga la yimaada oo haddana sidqigii rumaysaan cumuum buu ku yahayoo ulaa'ika sidaasaa loo leeyahy kuwaasi hum lmuttaquuna muttaqiinta weeyaan waladii midkii jaa'a la yimi bisidqi sidqiga la yimi oo qur-aanka la yimi wa saddaqa bihi rumeeyeyna sidqigiina rumeeyey inaynu si kala ninaahno oo adigu qiraa'adka qaar baa waladiina akhriyey laakiin qiradaasi mutawaatira inay tahay shaki baa igaga jira maana xaqiijin marka sidaa hadda meesha inoogu taalla un baynu iska qaadanayna waladii kii jaa'a la yimi bisidqi sidqiga la yimi oo wasadaqa bihi waa badan yihiin markaa dadka khaaska ahe la yimi ninka kacab ibnu maalik markii uu habsaamay ee dagaalkii qasbi tabuuq ka habsaamay runtiisi uu iska sheegay dabeedna ilahay wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaaha wakunuu maca saadiqiin sidqi buu la yimi abu bakar markii dadka o dhammi beeniyeen gaaladii beenaysay sadaqa buu yidhi hadduu sidaa yidhi waa runtii buu yidhi markuu yihi israaga nebigu uu yidhi waa xalaal lay dheelmayo baytulmaqdis baan tegay oo ambiyadii baan soo tujiyey oo saas oo haddana gogosheed baan ku soo noqday ayaa la yidhi saaxiibkaa maanta ugu daran yahay waxay waxaasuu sheegtay wuxuu yidhi inka in qaala daalika hadduu sidaa sameeyey faqad sadaqa hadduu yidhi a iga hubtaan inuu hadalkaa yidhi waa runtiis marka waxa weeyaan wasadaqa bihi marka qof kasta oo waa iska caam oo way soo gelaysaa rumeeyey xaqii rumeeyey ulaa'ika kuwaasi hum lmuttaquuna iyagunbaa muttaqiina waxaynu ka qaadanaynaa runtu inay sidqi inay ka mid tahay taqwada hadaad runta maarata had jeer runta ku taqaano oo run un taqaano oo runta uun ku dhaqanto min ahli taqwa baad dhinaca ka tahay marka laga eego runta inaad rusheeg tahay ee dee runtuna ilaahay dartii runta u sheega ay kaa tahay ee yaan lagu caayin iyo dee ujeeddo kale aanay ahayn waxa weeyaan min ahli taqwa baad noqonaysa qofka runlowgahay waa min ahli taqwa haddii ilahay dartii runta u sheegayo waladii kii jaa la yimi bisidqi sidqay la yimi wasadaqa bihi oo iyo kii oo rumeeyey oo runta isaguna rumeeyey alladiida ayaa caama amase dee waxaa loo sheegay uu nebiga calayhi salaatu salaam qaa'idkii ah inta kalena way iskaga daba jirtaaye ulaa'ika kuwaasi hum lmuttaquuna kuwii ilaahay ka baqay weye lahum iyaga ayuu u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonayaan cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayuu ugu sugnaaday daalika kaasina waxay doonayaanba ilaahay agtiisa inay ku leeyihiin jazaau lmuxsiniina muxsiniinta abaalkooda weeyaan almuxsin waa iska garanaysaa oo waxaa ugu markiiba kugu soo degdegaysaa almuxsinu fii cibaadat illaah waa weeyaan qofkii cibaadada ilaahay ixsaan ku sameeyey oo sidii uu ilaahay arkaayo uga baqayo oo u caabuday fain lam yakun yaraahu fa innahu yaraah iyo alixsaanu ilaa cibaad illaah addoommada ilaahayna dee maaragtay u samafalayey liyukafir allaahu markaa laamkaa in laga dhigo laamu alcaaqiba iyo laamu tacliil labadaba waa suuragal haddii laamu tacliil laga dhigo waxay noqonaysaa in dee shaygii maaragtay cilladii ay hormartay oo lasoo qadaro haddii se laamul caaqiba laga dhigo waxa weeyaan sidiisuu soconayaa sidaas baa ilaahay tabaaraka wa tacaala u jazeeyey oo caaqibadooda waxay noqotay liyukafir allaahu ilaahay inuu ka asturo oo ka qariyo canhum xaggooda oo ka baabi'iyo aswa aladii kii xumaantiisa camiluu ay camal sameeyeen kii ay sameeyeen ay camiluuh oo wayejziyahum uu ku abaalmariyo ajrahum ajirkooda wuxuu ku abaalmarinayaa ku siinayaa mushqaayadooda wuxuu ku siinayaa biaxsani aladii kii ka ugu wanaagsan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna iyo yacmaluunuhu kuwa sameeya oo aswa waa ismu tafdiil marka culimmadu waxay leeyihiin haddii kii aswa ahaa laga dhaafay dee kii sayi ahaana dee waa min baabin awlaa kii ugu xumaa dembiyada kuwii ugu xumaama haddii lagaga dhaafay haddaama dembiyada yare kiisaska yar baa lagu qaadaya kiiskii weynaaba haddii laga dhaafay waxaa la yaqaanaa qofka kiiska kiiska ugu weyn in lagu eedeeyo marka waxa weeyaan aswaye haddii laga dhaafay kii yaraayee maaragtay isna sayi ahana waa min baabin awlaa wa axra isagana waa laga dhaafay waxaa weliba faa'iide kale laga sii fahmayaa bay culammadu leeyihiin had iyo teer takfiirku waxa weeyaan kafaara gudashadu sayi'aadkaad la timi waxa weeyaan in xasanaad lagu bedelo weeyaan oo marka markii la qofku maaragtay dhaar dhaartoo kale kafaara gudkeedu waa inuu dee meeshii addoon xoreeyo ama soomo ama sadaqad la baxo sooma ay ahayn marka waxa weeyaan takfiirka haddii jir waxaa laga fahmayaaba wixii sayi ah ee ka dhacay inba xasanaadba loogu bedelayaba oo ulaa'ika yubadilu llaahu sayi'aati xasanaat marka aswa aladii kii ugu xumaa camilu ay camiluhu ay sameeyeen ayaa laga kafaara gudaya oo laga baabiinayaa macdama ay muttaqiin noqdeen waa muttaqiin oo muxsiniina mar haddii sidaa yihiinna waxaa laga dhaabbinayaa oo laga kafaaro gudaya oo laga qarinayaa kii xumaay ay sameeyeen haddana wayejiyahum wuxuu ku abaalmarinayaa alle ajrahum ajarkooda wayejiyahum wuxuu ku abaalinayaa ajrahum mushqaayadoodana waxa uu ku siinayaa biaxsani aladii kii ka ugu wanaagsan ee ugu wanaag badan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna oo yacni shay walbaba xasanaadka waa loo laban laabayaa alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabci miatin ilaa yacni adcaaf kaiira marka kii midba midku ka wanaagsan yihin culamada qaar si kale ay u sheegaana waxay idhahdaan maya ee wax walba wixii ugu wanaagsanaaba lagu abaalmarinaya matalan sadaqadii uu la baxay sadaqadii ugu wanaagsanaydee uu sida fiicane ilaahay dartiia ula baxay ee waxa wanaagsan la baxay baa lagu abaalmarinaya salaadihuu tukan jiray matalanba duhurro badan buu tukaday weligii waa tukanaya duhurkii ugu fiicnaa ee ugu khushuucda badnaa ee uu sida la yaab kale ilaahay qalbigiisu ugu jeeday ee u tukaday ayaa loogu dhufanaya duhurradoo dhan subaxyadana waxaa loogu dhufanaya subaxii ugu wanaagsanaa ee ugu cibaadada ugu macaanaa baa loogu dhufanaya wax walba waxa ugu wanaagsan haddii lagugu dhufto ka hor sama maad taajirinoo maad macaasha marka waxa meeshii ugu sarraysay baa loogu dhufanayaa baa culammada qaarna ay yidhaahdeen wayajziyahum waxaa uu ku abaalmarinayaa kolleyba waxay aayadaadku aad qur-aanka aad ugu badan yihiin wayaziiduhum min fadlihi oo intii uu shaqaystay qura inaan la siinayne in waxa weeyaan intaasoo aayadood oo qur-aanka fara badan ba waxay sheegaysaa in maaragtay ilaahay u kordhinayo fadligiisa uga kordhinayo oo had iyo jir siyaade ay leeyihiin liladiina axsanu lxusnaa waziyaada taasina waaba jirtaayoo dee mufaasirta qaar baa ku fasiray alladii kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwo oo maaragtay camal sameeya qaala allaahu alaysa allaahu bikaafin cabdahu wayukhawifuunaka biladiina min duunih alaysa allaahu alle miyaanu ahayn waayahaye bikaafin mid ku filan cabdahu addoonkiisa mid kaafiya oo ku filan miyaanu ahayn wayukhawifuunaka waxay kugu cabsiinayaan biladiina kuwii bay kugu cabsiinayaan min duunihi alle ka soo hadhay wax alle qayrkii oo alle ka soo hadhay bay kugu cabsiinayaan waana lunsan yihiin waman yudlil illaahu ciddii ilaahay lumisana famaa lahu ma lahaanin oo uma sugnaanin min haad wax hanuuniye ma laha waman yahdi illaahu ciddii alla hanuuniyeyna oo uu maaragtay hanuun siiyeyna famaa lahu ma laha min mudilin wax lumin karaa ma jiraan alaysa allaahu alla miyuusan ahayn waayahaye bicasiizin mid casiiza miyaanu ahayn oo qaaliba oo qadar iyo sharaf sare leh oo aan cidina u tegi karin arrimihiisana qaalibahoo fulin kara oo raynaya oo cid walba ka adag casiiskaasoo dintiqaamin aar gudasho u saaxiiba rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay alaysa allaahu alle miyaanu ahayn bikaafin mid ku filan cabdahu addoonkiisa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa uu soo gelaya odade waa ka ugu horeeya marka waxa weeyaan nefyigii oo istifaami ka hormartay waa waa weeyaan waa nefyu nefyi ihbaatun macnaha waa taqriir bay faa'iidaynaysaayoo waa ku filan yahay allaahu kaafin allaahu kaafin cabdahu weeyaan ilaahay waa ku filan yahay addoonkiisa balaa bay jawaabtii macnahaas ka noqonaysa waxaa la garanayaa kolleyba inay ambiyada ay ku cabsiin jireen asnaamta oo sida nebiyulaahi yahuud miyuha mise saalix in naquulu ila ictiraaka bacdu aalihatana bisuu waxaanaad sheeganaysa aad leedahay nebi baan ahayba wax kaleba maahee waa lagu derderay ilaahyada yadii baa lagaa gaadhay asnaamtii baa wax kugu samaysayoo dabeedna waaliun baaba kaa keenaysa meesha waxaana aad ku hadlayso qaala innii ushhidu allaaha annii bariyun mima tushrikuun ilaahay baa ka markhaatiya beri baan kahay waxaa maaragtay shirkigiinna iyo waxaa shari yeelaysaane fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun dhammaantiinba idinka ilaahdayiba isku kintagoo waxaa ii geysan kartaan ii geysta innii tawakaltu cala allaahi rabbii wa rabbikum maa min daabbatin ilaa cala allahi maa min daabbatin ilaa aakhidun binaasiyatiha ina rabbii calaa kulli shay ina rabbii calaa siraati mustaqiim iska qur-aanna garanmayno waa iska marka halkaas way aayaddaasuun baa niyeeyey waa igu niyeedu yacni sidaa inay ahaayeen ayay ma garanaysaa qoladan lafteeduna waxa weeyaan dee mushrikiintuna ilaahyada iyo maaragtay inay asnaamtan iyo ma khatar yihiin dee waa ay sheegayiin xataa qisadii la odhan jiray khaalid bin waliid baa loo diray kii la odhan jiray cuza oo dabadeedna markuu soo xaadiraysiyey dumi ayay idhaaheen warkan hadda asnaamtii kale oo ku tumateen oo kale ma aha ee kuwii maka iyo wixii aad burburisan oo kale kan waa ka daran yahay cuza la yidhahdaayo isagu maaragtay shaqu kaa qabanaya khaalido cuza kufraanak laa subxaanak innii ra'aytu allaha qad ahaanak waa ku yidhi waanaa ka kufriyey umana shukri naqayo wax karaama iyo cizina midna ma laha waa kii ku bilaabay ati dee ciza ay dee sanam iska noqotay marka waxa weyaan kolley taasi inay jirto waa wax jira oo ay ku baqdin gelinayaan markaa si guudba ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonkiisa hadduu ku kalsoonaado waa ugu filan yahay waa ugu filan yahay oo xataa xagga nolosha nebigu waa kii xadiidkiisu ahaa sala allahu calayhi waaalih wasalama qad aflaxa man aslama wa cayshuhu wa risquhu kafaafun waa liibaanay ninka islaamka ah ee muslimka noqday islaamay ee noloshiisuna iska kafaafka tahay cashadiisiiyo qadadiisuu iska haystaa hadday dad sideenna quraac ku daranay yihiin quraacduna waa u raacday wuu iska noolya waa fiican yahy soo garamaysi waa qanica bihi oo ilaahay nintaana qanaaca ku siiyo ilaa qof wax badan haystan qanaaca ku haysan baa jire kaasi waa liibaane marka ilaahay waa ku filan yahay kii ilaahay ictimaadee xadhigii ilaahay qabsada ee aan ka biqin asnaamta iyo waxa ilaahay agtiisa adduuniya wixii la caabudaya ee lagu cabsiinayo haddii laleeyahay awliya wax kuu dhimaysa iyo haddii laleeyahay asnaam baa wax ku dhimaysa iyo haddii laleeyahay salaadiin iyo dad awood haysta ayaa wax kuu dhimaya midnaba inuu arrintii munkarka ahayd uga joogo oo uga boqo ma aha oo ilaahay baa ku filan mar hadduu isaguna cubuudiyada uu xaqiijiyey oo adduun ilahay ku sifaysan yahay marka waxaa laga qaadanayaa qofku inuu munkarka dee ridiyo ma tirin laakiin waa markuu dee xikmad ku daro sharcigana u eego sharcigu ma u bannaynayaa munkarkan inuu radiyo mise uma bannaynayo awood ma u leeyahay mise uma laha kii ku munaasibkaa ma yahay mise ma aha intaasoo dhan hadduu eego ee arrintu isagu maratay isaga meeluu isaga dhaqaajiyo waayo dee waa inaanu ka biqin suldaan iyo qayrkii toonna ka biqin oo ugu dhiijiyo weyn oo munkarka radiyo weyn isagana ilaahay waa ku filan yahy isagana ilaahay waa ku filan yahay ilaahay waa ku filan yahay qofka addoonka oo shaydaanka iyo waswaaskiisa waa uu kaga filan yahay shaydaanku waa ku waswaasinayaa mushaharka yar baa laga goosanayaa iyo waxan baa kugu dhacaysa iyo waxaa kana lagugu samaynayaa iyo wasaawista kale lafteeda uu shaydaanku soo aroorinaya ee xagga xataa shubahaadka iyo shakiga iyo waxaa ilaahay waa kaga filan yahay qofka haddii uu idhaahdo xasbiya allaahu laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi lcadiim shaydaanku qofka qalbigiisu daciifka yahay ayuu ku tasalludaayoo uu maaragtay u duubsadaa laakiin mar kasta oo qof qalbigaagu xoog badan yahay oo ilaahay iqada aad ku qabto iyo sidaad sharcigiisa u dabaqaysaa ay adag tahay shaydaanku kuu iman maayo waata la yidhaahdo maaragtay ibnuqayim uu yidhi shubahaad buu jawaabtooda weydiiyey sheekhiisii ibnu taymiya axmed ibnu cabdulxaliim markaasuu yii shubahaadkaa iska ilaali iska daa laa tajcal qalbaka kal isfanjati qalbigaaga ha ka dhigin sida isbuunyada isbuunyada ee nuugta waxay nuugtaa maaragtay qoyaanka lagamana tuujin karo marka qalbigaaga haddaad sida isbuunyada u dhigato maaragtay shubha kasta qalbigaagu qaabilo qalbi daciif yahay oo uu ka dhergo kamana saari karaysid kama tuujin karaysid laakiin qalbigaaga waxaad ka dhigtay ijcal qalbaka ka zujaajati quraarad quraaradaa waxba maray maayaan dee quraaraddu haddaanay jabnayn waxbaa gelaya quraarad ka dhig saafiyo waxalba soo tuuraya qalbigaaga marka qofkuna saa wuxuu kaga dhigi karaa ilaahay subxaana watacaala haddii uu si fiican ugu kalsoon yahay oo addoon ilaahay oo toosan yahay wax kasta oo lagu baqdin geliyaa waxba kama tarayso alaysa allaahu alla miyaanu ahayn waa uu yahaye bikaafin mid ku filan cabdahu taqriir weeyaan macnaha waad garanaysa islaamku yacni waa ku filan yahay wa yukhawifuunaka waa ku baqdin gelinayaanoo waxay kugu bajinayaan biladiina kuwii kugu bajinayaan min duunihi alle qayrkii ahaa waman yudlil illaahu ciddii ilaahay lumiyana famaa lahu ma lahaanin min haadin wax hanuuninaya ma laha waman yahdi illaahu ciddii ilaahay hanuuniyana famaa lahu min mudilin cid lumin kartaa ma jirto alaysa allaahu alle miyaanu ahayn bicasiizin allihii qaaliba oo cize iyo qadarkiisana uu maaragtay wax lamid aanay jirin casiiskaas oo dintiqaamin oo aarsada oo ciddii xadkiisa ku xadgudubta ka aarsada qaala allahu tacaala walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna allaah lawallaahiye in sa'altahum haddaad weydiiso gaalada mushrikiinta haddaad weydiiso mankeebaa khaaliqeebaa khalaqa samaawaati samooyinka abuuray iyo waalarda dhulka abuuray layaquulunna waxay ku jawaabi doonaan oo ay odhan doonaan allah allah abuuray qul waxaad tidhaahdaa afara'aytum haddaba iiga warrama bal haddaba ii warrama maa tadcuuna waxaa caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii waxaa caabudaysaan ama baryaysaanba baryadu waa qayb cibaadadii ka mid ahe in araadanii allaahu haddii alla ila doono bidurin dhibaataha hadduu alla ila doono hal hunna ma yihin hunna maadaas asnaamiya waxba iska ahaayeenoo asnaamtii hunna baa layska odhanaya wax nafle maaha haddana badanaaba waxay ka soo qaadanayeen dee sambal maaragtay sida malaa'ig sawirkeedii waxbay maaragtay hal hunna ma yihin kaashifaatu durihi durkiisa iyo dhibaatadiisa kuwa dhibaatadaa leh kuwa iga faydaya ama ka hortegaya oo iga difaacaya ma yihin oo waraadani hadduu ila doono biraxmatin naxariis hadduu ila doono alleh oo naxariistiisa ila doono hal hunna ma yihin bahlahaasi yacnii asnaamtaasi ma yihiin mumsikaatu raxmatihi raxmaddiisa kuwa iga qabanaya oo iga hor istaagaya qul waxaad tidhaahdaa waxba markaa ma aha weeyaan noqonaysa xasbiya allaahu alle waa kaafigayga xasbiya allaahu oo xasbiyada mubtadaad kasii dhigi kartaa allaahuna khabarkii baad ka dhigi kartaa xasbiyaka igu filani allaahu alle weeye ama khabarkii muqadima ka dhigo oo allaahu alle xasbiya laakiin haddii maaragtay la yidhaahdo xasbiga maaragtay ayaa tashwiiq xasbiya ka igu filani cid kale waxay ima tartee ka igu filani aniga xasbigaygaahi allaahu alle weeye calayhi korkiisa uunbaan yatawakkalu yatawakkalu ay tala saaranayaan almutawakiluuna qul waxaad tidhaahdaa nebi allow yaa qowmi tolkayow icmaluu shaqaysta calaa makaanatikum xaaladdiinna ku shaqaysta makaankiinna iyo heerkiinna iyo dariiqadiinna iyo xaalkiinna ku camalfal oo ku shaqaysta innii aniguna caamilun waa shaqaysanaya fa sawfa mar dambe ayaa taclamuuna ogaan doontaan man ay alladii kii ya'tiihi uu u yimaado cadaabun cadaab u yimaado cadaabka oo yuqsiyihi hoojinaya oo wayaxillu calayhi u dego korkiisa cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun ee neg oo aan kala go' lahayn walain sa'altahum haddii aad weydiiso man khalaqa asamaawaati waalarda aayadahani waa aayadaha ku badan maaragtay qur'aanka oo haddii la weydiiyo man khalaqa asamaawaati samooyinka yaa abuuray waalarda dhulka yaa abuuray dhulalka jawaabtu waxay noqonaysaa layaquulunna allaahu marka allaahu faacilun lificlin maxduuf oo khalaqahaa aw khalaqahunna allaahu sababtaasaa loo yidhina waxaa weeyaan lidilaalati maa qablahu oo khalaqaa lasoo sheegay khalaqa marka khalaqa lasoo sheegayna waa laga kaaftoomayaa markaasoo faacilkiunbaa meesha la dhigay haddii aad tidhaahdo allaahu khaaliquhunnana waa iska oo allada mubtadaad ka dhigtana waa ciraab iska bannaan iyaduna ama allaahu alle ayaa khalaqahunna iyana waa ciraab iska bannaan laakiin kuwa balaaqadu waa kuwa maaragtay ku miaaliya mar haddii ficilka lasoo sheegayo musnadkiio khalaqaa lasoo sheegay khalaqa samaawaati walarda in markaa musnadkaa laga maarmay oo lidilaalati maa qablahu musnad ilehigii meesha la dhigo allaahu ay khalaqahunna allaahu markaa musnadkii wuu xadfan yahay musnadilehigina meesha inoo joogo kolaba allahu musnadilehig buu noqonaya haddii xataa khabarka lasoo qadaro xag dambe laga dhigo haddii aad markaa weydiso samooyinka yaa abuuray iyo dhulka yaa abuuray dee saasun bay ku jawaabayaan walain sa'altum man khalaqa asamaawaati walarda wa sakhara ashamsa waalqamara layaquulunna allah fa anna yu'fakuun haddaa xaggay u noqonayaan xaggea loo celiyey marka asnaamtan marna may odhanayn asnaamtani iyagaa wax abuuray culka dhulka iyo cirka dhulka iyagaa abuuray dayaxa iyo qoraxda iyagaa socodsiinaya iyagaa roobka noo soo daynaya iyagaa wax dhandina waxna nooleeya mushrikiiniin mar walbaba saa maynan odhan mar walba waxay lahaayeen waxaan ilaahay baa jecel oo raalli ka ah inaynu caabudno dabeedna ilaahay bay noo dhoweynayaan siayn suuradda awalkeeda ku soo marnay sidaasay la taagnaayeen laakiin ilaahay baa maaragtay asnaamtanaa wax abuurtay ama ilaahay keyrkiiba wax abuuray marnaba may la soo taagneen arrinta ee arrintu waxay ka tahay uun shafeeco iyo ilaahay bay noo dhoweynayaan iyo anagu uma tegi karne kuwan sokaanu sii maraynaa iyo arrimaha noocaasay ku meereelaysanayaan tiiba marka loo xujaystayoo markaasaa la yidhi hadday sidaa tahay qul waxaad tidhaahdaa afaraytum haddaba bal ka warrama haddaba iiga warrama bal mar hadday arrintu sidaa tahay bal hadda warka caddeeyo maa tadcuuna waxaa ka warrantaa maa tadcuuna mate tadcuunadani labadii way gelaysaayo ducadu dee waatii ducaaulmasala iyo ducaaulcibaada way ahayd idaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun hadday addoommadaadu ikaa weydiiyaan anigu waa dhowahay ujiibu dacwata dacwa dacwata daaci kaas waa baryadii oo kii baryo baryadiisa waa u ajiibayaayoo baryada waa ka aqbalayaa bay ahayd wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum udcuunii astajib lakum ila aladiina yastakbiruuna can cibaadati wallahu aclam taa dambe waxaad mooddaa dadku aad bay ducada ugu soo daliishadaan oo waxay idhahdeen wa qaala rabbukum udcuunii rabbi wuxuu yidhi barya astajib lakum oo idinka ajiibayaaye laakiin aayadda xagga dambe waxay leedahay ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati markaa daata ducaau lcibaada ayaad mooddaa wallahu aclam haddana waa inagi lahayn qur-aanka wixii la doonayaan laga sheeginay ilaahay dembigana ha dhaafee halis baynu ku jirnaa marka aayaddan haddii markii hore aan aad iyo aad maaratay usoo akhrin lahaa maba iskumaba dayeenba faman adlama miman kadaba cala allah ila qofki aan tafsiirka si fiican aan u garanaynin hadduu wax iska yidh idhaahdo halisiisu ku jiraa allah hayna cafiyo marka maa tadcuunada markaa ducaaulmasaladii oo maaragtay inay baryayaanba iyo ducaaulcibaada labadiba ay soo gelayaan haddaba waxaad tidhahdaan qul waxaad tidhahdaa afaraytum bal ka warrama maa tadcuuna waxaa caabudaysaan ama baryaysaan min duuni illaahi alle kayrkii bal waxaan iga warrama in araadani allaahu haddaba haddii ilaahay ila doono bidurin dhibaato waxa weeyaan waa nakira fi siyaaqi ashardi in araadani allahu bidurin waa cumuum dur oo dhan wax musiibo ah iyo dhibaato iyo busaarad iyo xanuun iyo maxaanku idhaahdaa musiibo oo dhan haddii ilaahay doono cadaab ila doono hal hunna ma yihiin kaashifaatu durihi qirada abu camr iyo keyrkeedna waa tii ahayd kaashifaatun durahu hal hunna ma yihiin asnaamta iyo waxaasi kaashifaatun kuwa faydaya oo ama ka hortegaya oo difaacaya ama marka ay maaragtay igu dhacaan ee haleelaan rafcinaya hal hunna ma yihiin kaashifaatun kuwa faydaaya durahu dhibaataysa oo durahu mafcuulkii toosoo aad uga dhigto kaashifaatina ismaaciilkii ku camalfaliyey wey ama inaad isu idaabayso oo ay noqoto maaragtay mudaafilihii aad ka dhigto ka dambe durrihi hal hunna ma yihiin kaashifaatun kuwa kashfinaya durahu oo kaashifaatu durrihi ma yihiin maya aw araadanii uu ila doono biraxmati naxariis hadduu ila doono hal hunna ma yihiin iyagu mumsikaatun kuwa haynaya oo qabanaya raxmatahu naxariisiisa oo naxariistiisa iga hor istaagaya ma yihiin maya weeyaan qul waxaad tidhaahdaa xasbiya allaahu allaahu alle xasbiya weeye kaafiya ka aniga igu filan waa isaga calayhi isagaa yatawakalu lmutawakkiluuna ayay tala saaranayaan kuwa maaragtay mutawakiliinta isagun bay tala saaranayaan fawaa'id fara badan baa ku jira ilaahay subxaana wa tacaala aayadahaas waxay odhan jireen wadaadadu waa sabcu lmunjiyaado aayadaha la akhristo weeyaane lagu xirsi xidho ama lagu namaadiino xidho soo ma aha ya qul afaraytum maa tadcuuna min duuni illahi in araadani illahu bidurin hal hunna kaashifaatu durrihi aw araadana biraxmatin hal hunna mumsikaatu raxmatihi xasbiya allah waa lagu namaadiino xidhaa reerka u nabaaddiina xidh haddii lagu idhaahdo maxaad akhrin lahayd waayahay xasbiya allah weeye dadkana wixii xanuunsanayeen waa lagu akhriyaaye waayo ilaahay subxana wa tacaala waa inugu filan yahay dur iyo nafciba isagaa haya jalbu nafci iyo rafcu dur isaga unbaa loo daba joogaayo isaga unbaa laga tuugayaa calayhi yatawakalu lmutawakkiluun qul waxaad tidhaahdaa yaa qowmi qowmkayow icmaluu sameeya ku shaqeeya dhee calaa makaanatikum xaaladiinna ku shaqeeya xaaladdaa ku sugantihiin waa tahdiid mar haddaynu kala quusanno idaan waxba qaadanayn idinku xaaladiinna bal ku sii socda waddadiinna wada innii aniguna caamilun dee aanna taydan ku camalfalaya oo ku shaqaynaya marka fa sawfa mar dambeeto seebaan dambe iyo beri dambe baad taclamuuna ogaan doontaan waa tii maaragtay calimu cirfaanadii man yatiihi miduu u imanayo u iman doono cadaabun cadaab u iman doono cadaabka oo yuqsiihi dullaynaya oo wayaxillu uu degaayo calayhi korkiisa cadaabun cadaab degaayo muqiimun ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu xaqa inagu sugo oo dariiqada wanaagsan uu ina waafajiyo oo uu noqdo xasbuna allah wa nicma alwakiil wa sala allahu wasalama wbaaraka cala nabiyina muxamed